ruud cutubkii saddexaad oo markaasaa nimco oo ahayd soddehdeed ayaa waxay ku tidhi gabadhaydiye miyaana nasasho kuu doonaynin ku wanaagsanaato haddaba sow bocos oo ka mid ah xigaalkayaga ma joogo kaasoo aad addoomihiisii la joogtay bal eeg caawa wuxuu shaciiru ku haadinayaa meesha wax lagu tumo haddaba maydho oo subko oo dharkaagana xidho oo waxaad tagtaa meesha wax lagu tumayo laakiinse ninka ha istusin ilaa uu dhammaysto waxa uu cunayo oo cabbayo oo markuu seexdo meeshuu jiibsado fiirso oo markaas u gal oo cagihiisa bannee oo iska jibso oo isna wuxuu kuu sheegi doonaa waxaad samayn lahayd oo iyana waxay nimco ku tidhi waxaa tidhi oo dhan waan yeeli doonaa markaasay tagtay meeshii wax lagu tumi jiray oo waxay samaysay kulli wixii sadohdeed ku amartay oo bocosna markuu wax cunay oo wax cabbay qalbigiisu wuu faraxsanaa oo wuxuu aaday inuu jiibsado meel tuulmaha ruudh ah ka dambaysa markaasee ayar u timid oo cagihiisii bannaysay oo way jiibsatay oo habeen badhkii ayaa ninkii argagaxay oo wuu isrogi oo bal eeg naag baa cagihiisa jiiftay markaasuu ku yidhi tumaad tahay oo iyana waxay ugu jawaabtay waxaan ahay addoontaadii ruud haddaba macawistaada ku kor kala bixi addoontaada waayo waxaa tahay xigaal iidhow markaasuu wuxuu ku yidhi gabadhaydii rabbiga ha ku barakeeyo waayo roonanwey baad i tustay ugu dambaystii oo ka sii weyntii markii hore maxaa yeelay ma aad raacin rag dhallinyaro ah faqiir taajirtoona haddaba gabadhaydii ha cabsan waayo waan kuu samayn doonaa wixii aad sheegtay oo dhan maxaa yeelay dadka magaaladayda oo dhammu way wada ogyihiin inaad tahay naag wanaagsan haddaba inaan anigu ahay xigaal kuu dhow waa run habase yeeshee waxaa jira nin xigaal ah oo iiga kaa sii dhow haddaba balcaawa iska joog oo subaxdana hadduu isagu kuu samayn waayo wax xigaalka waajibka ku ah waa hagaag ha sameeyo laakiinse haddaanu kuu yeelin waajibka xigaalka dee markaas rabbiga noloshiisaan kuugu dhaartee anaa kuu samaynaya oo iyana cagihiisay jiibsatay ilaa subaxdii markaase waxay kacday intaanu qof kale laga garan karin waayo wuxuu yidhi yaan la ogaanin inaagu timid meesha hadhuurhka lagu tumo oo wuxuu ku yidhi garbasaartaada korkaaga saaran balkeen oo hoori kolkaasay hoorisay markaasuu wuxuu ugu miisay lix koombo oo shaciir ah wuuna u saaray oo isna magaaladuu galay oo markay sodohdeed u timid nimco waxay ku tidhi gabadhaydiyay tumaa tahay markaasee waxay u sheegtay wixii ninku u sameeyey oo dhan oo waxay tidhi lixdatan koombo oo shaciirka ah isagii baa isoo siiyey waayo wuxuu igu yidhi adoo foromadhan sodohda ha u tegin oo iyana markaasay tidhi gabadhaydiyay iska fadhiiso ilaa aad ogaatid sida arrintu u dhacayso waayo ninku nasan maayo ilaa uu maanta xaalkaas dhammeeyo